warmaasan tahay lixdii bishaan labayo tobnaad sanada laba kun tomiyo lixda ayuu ka dilaacay tuulada diilaawe oo ka tirsan degmada mahaday iyo xarunta degmada mahaday oo laba xarun uu ku dooriyota laftirkeeda ceelbaraf waa ka jiryaa laakiin waxaa ugu culus diilaawe oo afar iyo toban qofood ku geeriyoota saaka ay hadda saaka tiradu marayso marka maxaad is leedahay guddoomiye cudurkani waa uu ka dhashay waxaan is leenahay waxa waaye nadaa biyaha biyo xumo biyo xumo biyo xumo biyo dadku een hadda een biyuhu xaggee ka cabaan maboobiga mise ceelasha ku yaala mahadaay
biyaha webiga yacnaan tuulooyinka hadda ay ugu badan tahay oo diilaawe biyaha webiga cabtaa oo ceelal mala biyo nadiifa ma lahan marka dhibka ugu badan meeshaas waana isleenahay marka haddaa dawla ay kuu diidin waxa waaye waa amar ilaahay daryeelkuna waa xun yahay sababtoo ah coloriin male daawooyinkii adiga loo isticmaali jira waxaas iyo daryeelayaashiba ma lahan
hadda een tirada u geeriyootay cudurkani ma samaysan tirikoob haa haa waxaan ka haynaa ilaa labaatan iyo laba qofaa ku geeriyootay degmada mahaday oo cudurkaas u dhimatay ilaa iyo hadda intaan ka warhayno marka haddi saas waay dadkaas tirada badanaa ku dhi guddoomiye imise ayaa hadda cudurkani la jifta tiro badanaa jiifta laakiin hadda tiro koobkooda ma hayo laakiin dad boqol ku dhalla waa jiif
waan gartay guddoomiye een dadkani een geeriyooday aad sheegayda ma isbitaalka ayay ku geeriyoodeen mise guryahooda maya tuuladay ku geeriyoodeen oo diilabay ku geeriyoodeen laakiin qofkay isbitaalka soo gaarta maba maba ma waa badbaadda tuuladu een ma leedahay een goob caafimaad oo ku filan dadkani een xanuunada la soo maya dersay maya maya maya maya maya maya waa meel erigu-ana meeshaasu ma jirto waa meel webiga ka cabaan dadkaasi afar iyo toban kilomitr ee xarunta degmada u jirtaa waana ji- webiga webiga hoostiisa waaye haddana waxaa ciidamadii oo oo qoladan oo maleeshiyada al-shabaabaa gacanta ku haysa
arrintani ma u gudbiseen maamulka sare ee gobolka shabeellaha dhexe iyo kan hirshabeelle
waa ogdis waa gaarsiina mar hore lixdii bishaa shirkaas ku dhaca todoba isla lixdii bishana waa gaarsiina maxay ku jawaabeen marka
jawaab male hadda waa wax allaala wixii naanaha waxay leeyahay jowhar antarsoos waxay hayso oo daawaha iyo sariiro iyo waa la raray baraa laga dhiga mahaday oo oo maaragtay ah dadka la keeno inta jowhar waa ku fog tahay marka bartaasa ah lagu daaweeyaa dadkoo lagu lagula tacaalaa aadaana looga warqabaa arrintan noocaasa hadhay usha loogu haya een ugu dambeyn fariinta aad la wadaagayso bulshada ku dhegaysanayso afarsintaa la wadaagaya hadda horta waxaan u baaqayaa dadka hay-adaha samafalka inay degdeg ugu soo gurmadaan oo daawo iyo agab wax walba ay keenaan lasoo lasoo gaaraan bulshada soomaaliyedna cidda waxhaysata kolley meeshaas alfaa ka dhacda oo wax sadaraysanaysa dhib dhib badanaa gaaray dad badanaa dhibaata ku haysataa marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ha isgargaaraan